أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordheen dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo gudaha waddankaas meydka ruux soomaali ah ayaa laga helay dhismo ku yaalla magaalada istambuul ee dalka turkiga buundadii degmada buurdhoobo ee wilaayada gedo ayaa go'day kadib roob xooggan oo ka da'ay degmadaas iyo webiga jubba oo keenay biyo aad u fara badan munaasabad lagu sagootinayay dufcadii koowaad ee ka qalinjabisay maxadka khadiija bintu khawaylad ayaa ka dhacday deegaanka doodaale ee wilaayada baay khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedka ashahadala dirirka ee somalilan ayaa sii xoogaystay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey wasiir ka tirsan maamulkaas أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunidoo dhammaystiran askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose soyib cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkaasi noo sii ambaqaadaya qaraxan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligii la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta afrikaanta kuwaas oo lagu beegsaday deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose allah fadligii howlgalkaas waxaa ku baktiyey afar askari oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta wuxuu imaanayaa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka laanta buure ee isla wilaayadaas waxaa sidoo kale ka sii horeeyey howlgal lagu dhigbixiyey ciidamada saliibiyiinta kenya kaas oo ahaa mid kamiin ah oo ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ee kenya weerarkaas ayaa allah fadligii si gaar ah waxa uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada dhadhaab iyo xagardheer gaari sagsiid ah ayaana kamiinkaasi lagu gubay waa qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ay ku dhiig bixinayaan cadowga allah ee jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyo wilaayaadka islaamiga ah maasanid walaalka suheyb ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordheen dilalka iyo boobka hantiyadeed ee soomaalida loogu geysanayo gudaha waddankaas warkaasi war kale ku saabsan meydka ruux soomaali ah oo laga helay dhismo ku yaalla magaalada istambuul ee dalkaasi turkiga waxaa wararkaasi inoo haya walaalkeeni maahir maxamed wararka laga helayo dalka koonfur afrika waxay xaqiijinayaan in habeenkii xalay mar kale gudaha dalkaasi lagu dilay ganacsado soomaali ah oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika dilkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafad ka tirsan degmada khayladsha ee magaalada cape town ee south africa waxaana halkaasi lagu dilay cabdulqaadir xasan maxamuud oo ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi labadii toddobaad ee u dambeeyey waxaa gudaha dalka koonfur afrika dilal iyo dhaawacyo loogu geystay ugu yaraan toban ruux oo soomaali ah dhanka kale dalka turkiga waxaa mid ka mid ah hoteelada magaalada istanbul ee dalkaasi lagu arkay meydka ruux soomaali ah iyadoona xogo dheeraad ah laga helayo meydka laga helay gudaha hoteelka ayaa ah qof haweenay ah oo lagu magacaabi jiray ayaan maxamed dhoobo waxaana haweenaydan dilkeeda loo adeegsaday kashawiito wararka la helayo waxay intaas ku darayaan in dilka haweeneydaas lagu eedeeyey ninkii qabay oo isagana ah soomaali lagu magacaabo axmed kaasi oo markii meydka xaaskiisa laga helay hoteelka ay isagana xireen oo xabsiga dhigeen booliiska magaalada istanbul haweeneyda meydkeeda la helay iyo sawjkeeda oo lagu tuhunsan yahay dilkeeda ayaa maalmo ka hor ka yimid magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana dilkaas si aad ah uga naxay soomaalida ku dhaqan dalka turkiga muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayey dilalka soomaalida loogu geysanayo dalalka koonfur afrika iyo turkiga waxaana xusid mudan in dadka soomaalida ah lagu dilo inta badan dalalka caalamka ay ugu horeeyaan wadamada reer galbeedka mahadsanid maahir buundadii degmada buurdhoobo ee wilaayada gedo ayaa go'day kadib roob xooggan oo ka da-ay degmadaas xilli biyo badan uu keenay webiga jubba walaalkan abushayb ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya inay go'day buundadii degmada buurnuuba oo ka mid ah goobaha uu maro webiga juba kadib markii halkaasi ay ka da'een roobab mahiigaan ah iyo biyo xadaaf ah oo uu keenay webiga juba sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday degmada buurnuuba ayaa muujinaya in gebi ahaanba ay go'day buundadii degmadaasi dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay lala'sanaa gebi ahaanba buundada dibna loo xaqiijiyey inay go'day buundadii waan ark- waan aragnaa way dunti buundadiina buundadiina waa waatana waa midaan idin muuqato buundadii burru waatana burru buunda malaha waa buundadii labaad oo ku taalla gobolka gedo oo ku go'da biyaha xadaafka ah ee uu wado webiga juba waxaa ka sii horreeyey buundadii degmada baardheere oo iyaduna go'day isbuuc ka hor taasoo keentay inay kala go'aan bulshada ku dhaqan degmada baardheere ee uu webiga u qaybiyey labada daan hadda waxaa laga cabsi qabaa in iyaduna ay go'do buundada degmada luuq oo ka mid ah buundooyinka ugu waaweyn ah gobolka gedo taasoo biyaha webiga uu keenay ay dusheeda marhayaan maasanid walaalka abushayba munaasabad lagu sagootinayay dufcadii koowaad ee ka qalin jabisa maxadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka dhacday deegaanka doodale ee wilaayada baay abu xasan ayaa warkaas inoo haya munaasabadan ayaa lagu soo gabagabeynayay dufcadii koowaad ee macadka khadiija bintu khaweylad ee ka furan deegaanka doodaale oo ah deegaan hoostaga degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay qaar ka mida gabdhihii daaciyaadka ahaa ee macadka loo soo xiray ayaa soo bandhigay qeybo ka mida duruustii ay qaateen muddadii macadka uu u furnaa عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وفي السنة العاشرة من البعثة مات أبو طالب ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده بثلاثة أيام فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا ونالت قريش منه صلى الله عليه وسلم ما لم تنل في حياة عمه أبي طالب باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii aliina rumeeno tuubuu toobasheena ilallaahi ilaahay egshay toobatan tuubo nasuuxan ey saadiqan dhabeh casaa rabbukum rabbigii mayba xaqiiqo keeya an yukafirakum minisan dhaafo cankum isin hegin sayi'aatikum xumaantin wayudkhilakum isingiiliyo jannaatin jannooyin oo tajrii dareeraso min taxtihi hoostiya alanhaaru webiyaala yowma maalin waylaa yuqsilaahu allan hoojiyaane annabiya nabag iwaladiina macahu nabag ilaahay haanilajari nuuruhum nuurshoo yascaa dareere bayna aydiihim moortiyo iwa biimaanihim midgiyaalshow yaquuluuna ma eraayana rabbanaa rabbigayniyow atmim lanaa nin dhammaystir nuuranaa nuurkayn waqfir lanaa ilaahow nin dhaaf dembigayn innaka ad ilaahayow calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun allihiboodeeta أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعدا macadka khadiija bintu khaweylad oo ah macad soo saara gabdhaha daaciyaadka ah ayaa ka furan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada kuwaas oo qaarkood macalimiin ka ah macaahidda ka furan wilaayada maasanid abu xasaan ugu dambeyntiina khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedka ashahada la dirirka ah ee somalilan ayaa sii xoogaystay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey wasiir ka tirsan maamulkaas casaam carafaat ayaa warkaas inoo haya waxaa maalinbaa maalinta kasii dambaysaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan maamul goboleedka ashadla diriirka ee isku magacaabay somalilan oo ka mid ah maamul goboleedka gaalada ay ka dhistay gudaha dalka soomaaliya khilaafkan ayaa sii xoogaystay markii madaxweynaha maamulka somalilan mursadka lagu magacaabo muuse biixi uu xilka uu ka qaaday wasiirka maalgashiga ee maamulkaas mursad cabdi cismaan dhagaweyne oo ahaa wasiirka xilka laga qaaday ayaa eedeen u jeediyey mursad muuse biixi isagoona xusay in xilka laga qaaday arrimo ku aadan gobolka owdal oo isaga uu ka hadlay in laga qaado xilka maadaama aan danihii gobolka owdal ee anigu aan ka soo jeeday aan ka shaqaynayay in xilka laygaga qaadana aad baan horta ugu faraxsanoo ka aamusi mayno taa aan maanta ka hadlaya ah inay reer owdal ay wax ka maqan yihiin mar kastaba habeen iyo maalin anigu waan aaminsanahay waan in aaminsanaan doono wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalkii bilooyin ka hor ka dhacay degmada lascaanood ee gobolka sool waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex jira madaxda somalilan iyadoona maamulkaas ashadala dirirka uu cagta saaray wadadii burburka mahadsanid cazaam warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeenii duhurnimo ee maanta tanii kulantideena dambe warka la mida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir